dhegaystayaashayada aayahalahow kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii raadraac oo maanta idinka imanaya istuudiyaha redio wardheer ee magaalada london waxaana idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan idinka soo jeedin doona anigoo ah khaliil cabdiraxmaan iyadoo hadda xaalada abaareed iyo macaluul ba-ani ay ka jirto qeybo badan oo ka mid ah geyiga soomaaliyeed ayaa barnaamijkeena raadraac ee maanta waxaan kusoo qaadanaynaa waraysi arintaas ku saabsan oo aan la yeelanay dor axmed dalmar oo degan wadanka mareykanka dor dalmar waxa uu ka mid ahaa dhakhaatiirtii xooga dalka soomaaliyeed ee ka qeyb qaatay gurmadkii dadkii soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay abaartii dabadheer ee sandhacday soomaaliya iyadoo haddaba dadaal loogu jiro sidii loo taakulayn lahaa dadka soomaaliyeed ee ku tabaaloobay abaarta ayaa waxaanu la socodsiineynaa dhammaan dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xidhiidhsan wadheer news ee raba taageeridda dadka ku waxyeeloobay abaarta in ay wadheer news iyo hay-adda samafalka ee humanity against baferty ay iska kaashanayaan olole dhinaca internetka ah oo lagu taakulaynayo dadka ay abaartu saamaysay iyadoo wixii macluumaad ahna aad ka heli karto bogga wadheer news haddaba waraysigii aan la yeelanay doctor axmed dalmar waxa uu dhacay sida tan
mudane doctor dalmar marka hore kusoo dhawow barnaamijka raadraac ee radio wardheer
waa dhawahay khaliil waana mahadsan tahay inaad isiisid fursadda
haddaba iyadoo barnaamijkeena uu u badnaan doono xaaladda hadda ka taagan soomaaliya ee dhinaca abaaraha inta aynan taa u gelin marka hore waxaan jecelahay bal inaad waxoogaa dulmar kooban aada noogu samayso taariikh nololeedkaaga gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo goobihii kala duwanaa ee aad kasoo shaqaysay
waxaan ka dhigtay dugsiga hoose iyo kii saraba magaalada xamar waxaan ku biiray ku biiray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed markaasaa waxaa naloo diray russia medical kirof medical military academy oo aan toddoba sano ku maqnayn markaan soo dhameeyeyna waxaanu shaqo ka bilaabay isbitaalkii xoogga oo markaas u shaqeyn jiray sidii trauma center shan iyo toddobaatankii-baa waxaa naloo diray abaartii waa ka hadli doonaay abaarta waxaan usoo qaadanayaa hadda waxaa abaartaas daraaddeed baa waxaa nala ku siiyey aniga nin kale scholarship italy inaan aadno waxaan tegay magaalada pisa la yidhaahdo oo dadka yaqaan waxaa lagu gartaa leaning tower waxaan ka ku takhasusay urology kaadi mareenka oo waxaan ku noqday soomaaliya aan ilaa sagaashankii ka shaqaynayay kabacdi sagaashankii american imid oo aan ka qaadanayay consla iisoo diray oo ahayd ka hortaga cudurrada preventive medicine intii aan joogay markaan dhamaystayna waxaaba bilowday dagaalkii sokeeye ma noqon waxaan qaatay asylum baan dalbaday waa lay siiyey kabacdina waxaaba noqday citizen ameri muwaadin american ah waxaan shaqo ka helay medical college of wisconsin dhakhtar baarayay dhiikarka iyo dadka madow ku dhaca isaga wuxuu ii qalqaaliyey marka n i h ka inaan ka helo fellowship dhiikarka ah waxaan isla waktigaas qaatay master epidemiology waa cudurrada siday u qeybsan yihiin iyo dadka siday ugu dhacaan ah kabacdi waa sii wadayo waxaan sii qaatay waayo dambana research inaan noqdo investigator baare haddana waxaan ku shaqeeyaa cilmi baare sare waxaan badanaa ka shaqeeyaa dhiikarkaas iyo cudurrada wadnaha iyo sida looga hortegayo iyo guud ahaan sida loo sameeyo cilmi baaris baan haddana ka shaqeeyaa waxaan deganahay magaalada la yidhaahdo milwaki oo chicago u dhow halkaasaan reerkayga iyo carruurtayda iyo kulligay halkaasaan deganahay
aada iyo aad baad umahadsan tahay haddaba haddii aan gudagalno waraysiga waxaa jirta in guud ahaanba dalalka soomaaliya iyo dalalka kale ee ku yaala bariga africa ay haatan ka taagan tahay abaar aada u badan taasi oo saameysay guud ahaanba dadka iyo xoolahoodiiba haddaba in ugu horeyntii maxaa keena abaarta soo noqnoqota ee had iyo jeer ka dhacda gobolkan geeska africa horta abaar oo dhan waxaa keena waa roobkoo yaraada ama xilli roobaad baaqdaba oo roobkii oo baaqda aan xilli roobaadyo la helin hal ama labo ama saddex hadda meelaba qaar bay ku socotaa taasba taasaa horta keenta marka hore waxaa yaraanaya oo biyihii baa yaraanaya hydrologyga dadka ku takhasusay waa faahfaahin karaan umalanaya lakin intaan ka ogahay waa marka hore biyihii baa yaraanaya oo roobku markuu yaraado haddii biyihii meelay ku jireenba iyaguna waa yaraanayaan ama ha ahaadeen wedi ama ceel ama dhulka hoostiisa ama ilo biyoodyo kale markay taasi dhacdo waxaa dhacaysa misana abaar beereed oo beerihii baan marka haddaan biyo jirin beerihiina ma lama abuuran karayo naqii iyo cawskiina ma soo baxayaan xoolihii daaqi lahaana halkaasay ku dhamaanayaan oo ku baaba-ayaan beerihii wax soo saarkoodii waa joogsanayaa dadkii intaas anfacaadi jiray oo ku noolaana dee waa markaasay iyagana qaabanaysaa hadday sii socoto sida haddaba dhacday soomaaliya dhacaysa xoolihiina waa sii baaba-ayaan waa dhimanayaan dadkiina waa sii dhimanayaan soomaaliya waxay ugu soo noqo noqonaysaa soomaaliya waa dan qarax ah iska qabadan sida intuu u badan yahay meelaha webiyada iyo lemahae dulalka caynkaasihiina badanaa uma adkaysan karaan roob la-aanta ama roobka xitaa hadduu yidhaahdo waxaa intaa usii dheer soomaaliya xaaluf xun baa ka dhacay ma xoolihii baa batay ma roobabkii yaraayo hadda intaas iska daba imaanaya abaarihii baa sida ka dhigay over grazing adugu dhaqi sidii loo daaqayay waxba lama reebin waxaa taa usii dheer dirtii oo la jarayo ama dhuxul ha laga dhigto ama gurya ha lagu dhisto iyaduna dhinaceeday xaalufka ka gelaysay waa labo waxaa jira cimilada guud hadda iyaduna isbedeshay isbedeshay oo climate changeka adduunka o dhan ka dhacay elnino adugu waxyaalahaas oo dhan iyaguna waa saameyn karaan waxay usoo noqo noqonayso midda kale oo iyaduna jirta waxa weeye abaartu meel walba waa ka dhacdaayo hadeer americadan californiadii ugu taajirsanayd oo adduunka meelaha ugu taajirsan ku jirta saddex sanay marayeen oo abaara laakin lagama dareemin oo hadii waxay leeyihiin awood ay isaga celiyaan iyo barnaamijyo oo ku saabsan in abaarta la saadaaliyo ama lala socdo soomaaliya marka ma lahan taas monitoring ma leh oo drought monitoring ma lahan lalama socon karo idina hadda ma badanayso roob sanadkan waa baaqday seebuu muxuu keenay oo maxaase ka imaan doona biyo hadday jiraan biyaha sidee loo dhaqaalaysan karaa adigu arrimahaas oo dhan baa waxay sababayaan inay soo noqonoqoto abaartu
wahagaag haddaba maadaama aad si aada isha ugu haysay xilligan abaarta ka taagan soomaaliya saameyn intee leeg ayay hadda ku yeelatay dadka ku dhaqan soomaaliya iyo xoolahooda haddee sidaan soo sheegnayba hadday biyuhu yaraadaan ama la waayo dhaaqiina waa baaba-aya xoolihiina waa le-anayaan dadkiina markaas waxaa kasoo gaaraysa wax soo saarkii markuu saa u dhamaado oo beerihii aan wax kasoo go-in oo xoolihii ay dhamaadeen oo aan subag iyo caano iyo yelib iyo beerta wixii kasoo go-ayay mid ma jirin waxay u keenaysaa haddi dadkii in xitaa marmar waxay keentaa in dadka laftigiisii ay gaajo iyo u dhintaan iyo haraad biyo la-aantaas iyo cuna la-aantaas waxaa kaloo dhacaysa xitaa marmar social economic inay keenaan xitaa problem ah oo wax soo saarkii baa yaraanaya dadka baahidiisii baa badanaysa marmar xitaa waxay keenaan kacdoonno oo ay dhici karto hadda inagu malihin laakiin adduunyadii kale waxaa laga sheegaya marmar meesha dadku inay ka haajiraan oo meelo kale aadaan oo markaa iyaga iyo dadkii meesha ay tageen deganaa isku dhacaan laakiin inagu malihin soomaalidu waa socodku wayna ka dhexeeyaa dee dhaqaalahaas ay la degaysaa ugu xun oo iyo dabeecadda dhulka xitaa waxa ay u geysanayso oo sidii qof bukoo kale oo xitaa hadhow dhulku si uga soo kabto wakti bay qaadanaysaa xitaa roob leh oo inuu kasoo kabto oo uu dhaqso wax uga soo baxaan haddee waxaa hakad gelaya wax walba ay caruurtii iskoolka dhiganaysay haddeehanba dhimanba shaqooyinkii oo dhan baa joogsanaya warshada hadday jireen waxshiida iyo kuwo biyo dhaadiya iyo kulli waxoo dhan baa isla degaya marka dhibaatadaasa jirta oo hadda jiraysa oo waatan hadda lagu jiraba oo lahayo taasa adigu ugu weyn dhibaato waxay keenaysaa socio economic ah bulsho dhaqaale oo bulshadii kala daadsanaanaysa oo psychologicaly xitaa jug ay ku noqonayso dadkii oo cayroobaya dadkii oo isnacaya baa waxaa sheegaya hadda aan shalay iyo maqlaya xitaa dadka qaar isdilaya oo suicide marka ay waxay cunaan waayaan iyo meelay aadaan iyo dhibaatooyinkaas oo dhan bay marka keenaysaa hadda u keentay soomaaliya meel walbana waa u keentaa waa caadi intaas hagaag waxaa jirta had iyo jeer marka ay meel abari ka dhacdo in ay dadku u nuglaadaan dhinaca cudurrada haddaba maxay yihiin cudurrada ugu waaweyn ee had iyo jeer la socda abaartu cudurrada ugu waaweyn horta inta inta aanan gelin aan wax yar iyadana ku noqdo waataan hadda sheegnay oo mar haddii la waayey biyihii iyo xoolihii daaqay daaqii la waayey xoolihii leedeen cunadii lasoo saari waayey nafaqadarro xun baa dhacaysa horta oo caruurta iyo weliba ha u badnaadeen nafaqadarradaas marka iyadaasa waxay u noqonaysaa hooyo wax alla wixii cudur ah ay jiray cudurrada ugu badan haddaan soo qaadano waxaa ka mid ah jadeecada waa misliska shubanka labadiisa noocba shuban biyooda iyo kandiiga ah waxaa kaloo iyaguna imaanaya kuwii horay u jiray oo cagaarshowguna waa isna waa ku jiraa waxaa kaloo imaanaya kuwii horay u jiray baa markay nafaqa darradu qofkii qabsato intan iska celin karayn soo kacayo hadday xitaa waagii hore laga biskooday sida t v-da iyo kuwa kale iyo iyaguna waa soo baxayaan waxaa marka keena oo ay cudurradaasi ugu badanayaan waa ku sheegay hadda maqaal iyo anawida aan qorayna waxa weeye marka sida kolba casharkii aan ka bartay abaartii dabadheer marka dadka laysku soo aruuriyo iyagoo aan la baarin oo aan la kala soocin oo hal meel la isugu wada keeno mid bukay mid aan bukin dad saas ahaa oo nafaqa darradaasi haysay waxaa dhacaysa marka isla markiiba inay si sahla cudurradii isu qaadsiiyaan oo safmar academic ay ka dilaacaan ama agaarshow ama jadeecadaas ama pneumonia ama shuban ama wax walba ay ka dilaacaan marka cudurradu waa intaasaa u badan adugu waa tahay kolley xalka gadaal ayaanu kusoo qaadan doonaa waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka qayb qaatay abaartii dabadheer bal si kooban nooga waran abaartaasi dabadheer iyo sidii loogu gurmaday dadkii ay soomaaliyeed ee ay saamaysay
horta abaartii dabadheer sidaan kuu sheegayba anigu waxaan ka shaqaynayay iyo raggii dadkii ka dhakhtaradii kaloo ila socdayba waxaanu ahayn dhakhaatiir ka shaqeeyay isbitaalka xooga haddii abaarta guud ahaan intaas dadku kala socday baan kala soconay waad la socotaa qaliilo waagaas ma jirin mass media badan oo hore ah sida hadda marka hadi warwar kutri kuteena maahe ama marmarbaba anaan xitaa saas istixgelin jirin oo u dhegeysan jirin laakiin sida ay saaxadeedu ahayd iyo dhibaatadeeda ma aanaan ogeyn mar anagoo iska shaqaynaynaa galab waxaana la yidhi soo baxa berri subax waa inaad diyaaradda socdaan diyaaraddii baa nala saaray waxaan sii maray garow aan dhakhtar kasii qaadnay kale waxaan tagnay hargeysa kuma magaalada kumaba leexan bas baan noo taagnaa waxaan aadnay burca iyo xagga bari oo go-a iyaan sii maray habeenkii markaan seexanay subaxdii baa nala gareeyey waa ka guuray waxaan aadnay xeryihii halkaasaan shaqadii ka bilowday anigu waxaan ku bilaabay magaalada waxay ahayd beer laba koox baan ahayn oo anigu middaas beer baan ka ah medical director xerada marka markaas annaga nala dirayo waa loo sheegay waa la sheego waxaa la yidhi waxaa loo wareegaya xoogga dalka soomaaliyeed labadaa xero oo labadii xero ugu waaweynaa xeryihii abaarta oo reer markaan tagnay waxaan u tagnay xero degan oo waxaan u malaynayaa haddaan garan karaaye waxaa jira hab loo dhiso xerooyinka gargaarka iyo ama refujiga iyo kulligood waxaan umalaynaya inay qeyb ka qaateen qeybta casiyo siday uhabaysnayd waxay u ekayd dad markaan bartay sida loo abaabulo inkastoo wax ka dhimanaayeen toddoba xaafadood bay ahayd xaafad walba waxay usii qeybsamaysay ulubiye iyo bes halkaasaan tagnay waxaa saldhig u ahaa meesha oo waxay ku fiicnayd beer school school baa ku ooli jiray boarding school ah baa jiri jiray kii iyo xafiisyadiisii iyo meeshii la seexanayay iyo kaasaa hoy u ahaa meesha xafiijiye u ahaa adugu markaan tagnay waxaanu ku bilownay inaan horta meeshii ka dhigno isbitaal wixii beerahaay oo dhan dadku tendhooyin bay deganaayeen xaafadihii meel walba in bar caafimaad laga furo waxaanu kaloo isla maalintiiba ku bilownay inaanu xerada kusoo wareegno guri guri u galno si aan usoo saarno wixii jiranaa oo markaan marka aan ka helayno cudur halisa oo laba qof oo laba cudur halisa oo iyagii ay noqotay marka inaanu karantiin meel banaanka ka ah xerada geyno nasiib wanaag cid kale oo markii wax nagaga dhaceen ma ayan jirin bes shaqadii iyadii baan bilaabanay daawooyinkii iyo raashinkii nafaqada lahaa waanu kala saarnay dakhtarada keliya qori karay dakhtar walba xaafad buu aaday wixii liitay isbitaalkan in la keeno wixii kalena meelahooda wax loogu qabto adugu markaan tagnay dhimashadu habeenkii waxay boqol iyo labay ahayd boqol iyo laba qof oo caruur u badan badankoodba caruur ah baan umalaynaya boqolkiiba sagaashan iyo ba ahayd caruur iyo ka badanba bes markaas anagu marka waxaan nasiib ku lahayn marka jiradaasi ku dhacday xeradii waa la xeray oo dad dambe ma aanaan qaabilin waxay noqotay marka inaanu xooga iyaga saaro intii ku jirtay soddonkaas ku inaanu wixii aan ka qaban kar ka qabano waa nasiib wanaag ku guuleysanay bishii april markay ahayd oo roobna noo da-ay waxaan soo gaaray in habeenkii hal ama eber ay dhintaan oo waxaa noo yimid markaas madaxweynihii maxamed siyaad baxe iyo waftigii la socdaa noogu yimid howlgalaba beer waa burca nala wada geeyey waxaanu siinay warbixin waa okay waa naga tageen caynabay aadeen caynabo markay tageen hadda caynabo saan idiin sheegay iyadaa marka wixii oo dhan loo daadgureynayay dadka badankiis labadaa xero ku jirayna waxay ka imaanayeen hawd iyo reserve area waa taasaan umalaynayaana waxa iyaga dib u dhigtay marka lasoo aruurinayana hadhowtaan ka hadli doonaayo meelo kale lama soo marina toos xeradaan loo keeno waxaa imaanayay dad cusubba hadda imaanaya oo jiran oo dadkii hore joogay meesha markiiba cuduradii qaadsiinaya waa waxyaalaha keenay inay cuduradu saas ugu faafaan oo dad badan ku dhinto wafdigii markay tageen caynabo waxaa la yidhi hala nasiyo qoladan dadka qoladan hore nasatay oo reer beer xag hala isku bedelo saasaa markaa beerna ku tegey caynabo ku tegey aynaba intii aan joogay shaqadayadii baanu wadanay dadkii markaa roobku waa tuu bilaabad afar bilowda waa soo yaraadeen dadkii soo gelayay waxay iyada laftageedii noqotay in tartiib shaqadu ay sahlanaato ninkii labada xero marka waxaa madax ka ahaa laba corneel oo ciidanka lix iyo labaatanaad ka tirsanaa hargeysa joogay oo annagana halkaas ahba nala naloo ka talinayay maamul ahaan xagga wasaaradda caafimaadka iyadana dhakhtar baa joogay madax ka ahaa gobolka oo daawada iyo wixii kale noo qaabilsanaa laba dhakhtar caruurahana waa noola joogeen oo labada karo midba mid qof baa joogay oo ahaa wasaaradda caafimaadka adiga akhirka xeradii markii dambe maamulkeediina waa la waa igu wareejiyey bishii june waxaa noo bilaabatay xeridii waxaa laga raray waxaan ka raray caynaba toddobiyo labaatan kun oo laba kun waxay ahaayeen dad weliba sanaag laga keenay iyaga oo bixin iyo haadlo oo gar adag iyo ceel afweyn ah shan iyo tobankii augusta bishii saas ay ku dhammaatay anaa ugu dambeeyey qof xerada kasoo kaca habeenkii burcaan soo maray afar iyo tobanka august markay ahayd isla habeeneedii baa layidhi soo bax shan iyo tobanka waxaa la xirayaa awaarihii xamar imow saasaan hargeysa misena mar kale waxaan ku maray transit waxaan u malaynayaa state housea ka quracday keliya intaasaan ka arkay bes kabacdina xamar baan kusoo noqonay waa abaartiina de dadkii watii la dejiyey kurtumaare iyo dujuume iyo sablaale iyo saasaan anagu hawshayadii kusoo gudanay ammaan iyo biladaba waa ku heleen dhakhtaradii ka shaqaynayay waana ku faraxsannahay real inaanu qabanay wax nal ku lahaa oo naloo sahlayna dhaliilo iyo waa iska jirayaan waa la dadaalay dawladda waagaas waxay kaloo ku fiicnayd haddee lama qarin adduunka oo dhan baa looga soo gurmaday haddee abaartu saasay ku dhamaatay waa lagu wada faraxsanaa inaanu ka qayb qaadanay dadkii waagaas hayada ku jiray dad badan oo hadda la ii sheegay oo qaar ay noqdeen director generals qaar ay noqdeen ganacsato waaweyn qaar ay noqdeen culimo waad ku farxaysaa markaad aragtid dad aad is leedahay alilahi waxbaad la qabatay oo hadda wax noqday ama iyaguna wax qabanaya markooda hadda waa hagaag runtii si fiican baad u faahfaahisay xeradaasi iyo kaalintii aad idinka qaadateen gargaarkii loo fidinayay dadkii soomaaliyada ee tabaalisnaa haddaba waxay tahay waayo aragnimadii laga faa'iiday abaartaasi iyo guud ahaanba sida hadda looga faa'iidaysan karo abaarta hadda ka taagan soomaaliya
horta nasiib dafo waxaa ahayd casharadii laga bartay anigu wax waa qorqoray laakin haddi waxay ku lumeen hadda xamar iyo oran kasoo kacayo marka dambana waa hadii lagu kala tegay marka waxyaalo badan oo ii qoraa ma xusuusto laakiin waxaan ogahay nasiib darrada dhacday inay ahayd dawladdu markii dagaalka laga markii laga soo noqday abaarta waa tii kabacdi dagaal baaba la galay hal sano ma yahay mise laba sano ka bacdi dagaalka etoobiya waa tii la galay dhibaatooyin kale oo waa tiay galowmeen waa tii jabhado iyo abuurmeen adigu waxaan u malaynayaa inaan waktiba loo helin in laga fekero in abaar soo uga tashanaa abaartaan dhacday maxaynu ka faa'iidnay xitaa laysuma imaan oo forum intii laga discuss garayo dhakhtaradii iyo goleydukuna hadda nibag dalkii raashinka iyo qaybinayay iyo maamulka iyo idinkuna hadda maxaa isleedihiin waa la bedeli lahaa maxaa dhacay nasiib darro adee ma dhicin taasi oo duruufahaas aan soo sheegay awgood intii ka dambeysana haddii waaba aragteen civil warkii baa dhacay dagaal sokeeye wax laysdhaco iyo wax laysdilo iyo dawlad la-aan dheeraatay iyo marka wax weyl oo horta lagama faa'iidin oo haddaan sheegi doonaa waxyaalaha loo baahnaa laakiin kolba waxaan ka bartay oo hadda aan ku talin lahaa waxaa ka mid a wataan idiin sheegayo xerada markii dadka la keenayay waxay ka ahayd dadka hala badbaadiyo wax kale lama fiirinayn sharciyada u degsan xeryaha iyo laakiin inkastoo ay ka hadlayaan qaxootiga iyo internal displacedka dadka ah waxaa sharciga in meel receptionga ay jirto oo lagu qaabilo dadka iyagu macnaa kale u samaystaan lakiin anigu waxaan oran lahaa receptionkaasi wuxuu tari lahaa in la kala saaro dadka oo wixii buka oo isku cuduro meel la geeyo wixii shiyo meel kale la geeyo in la tallaalo waxa ugu daran oo ugu weyneyd oo darsiga ugu weyn oo laga baran karaa de waa waa soo sheegi doonaa sida tan wax laga qaban doone waa public health sectorka oo aan jirinba almost waagaas oo tallaal dadkan waxayba ka yimaadeen soomaaliya gudaheeda maba ay joogin marka tallaalla maba jirinba waxaa keenay in cudurada sahaskaas la isku qaatiyo waxaa ka waxa ahayd taas taas waa middaas casharada kaloo laga baranayaa hadi waa in meesha abaartu waxay u badan tahay dadka xoolo dhaqatada oo iyaga dadka horta ay ko ku dhacayso in barnaamij horumarin reer miyi la sameeyo oo sida adduunka dan ka dhacda in la sameeyo xitaa hay-ada la socda abaaraha oo roobka la socda oo biyaha la socda siday yihiin oo saadaaliya oo sheega wixii laga qaban karo oo xagga biyaha yaraanaya hadhowta biyaha yaraysta hadda waad arkayso california waxaan ustaa bilo ka hor dhowr bilood ka hor intaan roobo ku bilaaban iyo hal sano intii ahba baan umalaynaya sharci baa jiraya biyaha in la dhaqaalaysto oo aan lagu waraabin meelaha banaanka guryaha hortooda iyo ah marka innaga taasina waa ina ka maqnayd waana ka baranay hadda waa in waxaa fiicnaan lahayd in taas laftigeeda casharkaas laga qaato mid adigaan hore marka hadlay xitaa warqad hore maraan qoray labiyo labadii kun iyo labiyo tobankii waxaan ku sheegay cawska in la abuurto adduunka o dhan waa laga abuuraa waa la xirmeeyaa meel baa la dhigtaa markii abaarta ay timaado markaasoo kale lagu fikanayaa taas ma ayn jirin oo lagama baran xoolaha in caysh la siiyo hadda nasiib wanaag waxaan maqlay waxaa loo shidaay ariga iyo leela iyo looda iyo galey taa laftigeedu casharada aan ka baranay ahayd oo dadka xitaa wax tari karay oo xoolaha qaar u badbaadin kari lahaa marka adigu casharada intaasa taa caafimaadka ugu badnayd oo ah in dadka reception la sameeyo hadday hadda dhacdo in xero xeryo la abuurayo in loo raaco habka saxda ah oo meel receptiona loo sameeyo oo lagu kala saaro oo wixii isku jiraa meel la geeyo wixii fiyow meel kale la geeyo tallaal lagu wada bilaabo kuwa caafimaad qaba kuwa kalena la eego in la tallaali karo ay ku jiraan waqti lagu tallaali karo cudurka ka celin kara taasaa ugu weyn nadaafadda hadda iyaduna waa meesheeda oo dadku dad reernagi ay ahaayeen inkastoo hadda si fiican uma xusuusto laakiin xeryaha waxaa u qoran in musqulo iyo ay leeyihiin iyo qashinka meel lagu guro iyo biyo tuubale oo soconaya inaan biyo tuubale lahayn umalayn mayo ma aanaan lahayn in loo dhaamiyo maahe oo loo geeye marka waxyaalahaas oo dhan baa laga bartay laakiin nasiib darro ma hirgelin duruufaha aan sheegaya awgood wa hagaag waxaa jirta sida aynu la soconnay in xilligan abaarta ka jirta soomaaliya ay saamaysay gobollo aada u badan marka gurmadka iyo gargaarka ilaa hadda loo fidiyo dadkaas iyo kaalinta ay dawladda iyo maamul goboleedyadu ilaa hadda ka qaateen seeda arrintaa u aragta
horta aan dib ugu noqdayaan weli waxaan ka hadlay duruufaha ay kusoo aadeen labada labada abaar oo dabadheer iyo tan hadda siman dabadheer haddii waa la ogaayo dawlad baa jirtay xoogle oo laakiin aan shacabka iyo dadku awood saasa ma lahayn iyo free speech iyo ma jirin free press ma jirin tani waxay kusoo aaday horta isgaarsiintii oo aada u fiicnaatay haddii waa adduunkao dhan ba waa global waa aragtay telefonkiiba ayaa whatsapp baad kula hadlaysaa ama baadiyihii ama tuuladii laamiyo badan baa jira oo magarowe iyo boosaaso ma jirin borco iyo beledweyne ma jirin waaga abaartaas ganacsi xoog laa furmay oo free freedom waxaa jira ganacsi baa jira free trade waxaa jira dad badan oo dibadda usoo baxay oo ama maalgashada ama dadkoodii caawimaha oo xitaa waxaa la qiyaasaa waan umalaynaya economist mahay laga raalli hada haddaa khaldee dakliga soo gala soomaaliya inuu ugu badan yahay kan dadka qaraabada ay ama diasporada ay soo diraan dadka marka waxa ugu weyn oo la gaaray dadkii ayagaa isku tashaday oo haddee dawladdu waabad ogtihiin oo shabaab baaba dhulkii dhinac ka jooga nabadgelyadiibaa iska liidata marka waxaan u malaynayaa inayan wax weyn ka sugaynba dawladdii dadku ayagiibaa jecel qaamay oo dadaalay oo dadkii dibadduna runtii marmar waa la naqdiyaayo waxyaalo badan oo ay sameeyaan oo qaar ama shaqo soo raadsada ama laakiin runtii markaan waxay ka qaateen kaalin libaax ayaga dadkii waxu diraa qof walba qofkiisii waxu diraa tuulooyinkii baa lawada yimid baa layidhi markay xoolihii soo dhamaadeen halkaasaa loogu diraa marka waxaan u malaynayaa waxa kaalinta weyn oo abaarta hadda waxaa hormuud u ah shacabka shacabka hadda gacanta ku haya waxaan odhan lahaa haddii wax la helana ayagaas hala tixgeliyo dadkii ayagaa yaqaan waa qaraabo qaraabo iyo reer reer iyo wixii liita iyo tuulooyinkii iyo baadiyihii iyo waa shaqaaneen iyagaa siin kara dawladda haddee ma aqaan wax lagu eedi karo oo adayadii baaba waad ujeedaan oo iska la daalaa dhacaysaba al-shabaab iyo dhaqaale xumo iyo marka ma aqaan dawladd anigu kolba ma maqal wax hadda dawladdu ay qabatay oo weyn waxay qaban kartaana dawladdu hadda sida xaalku yahay aan ujeedo oo dadkii diyaar yahay oo waagaas ma jirin dadku waagaas cod ma lahayn laakiin haddii dawladda aan u baahnayn oo isku fillayd oo dhakhaatiir iyo askar iyo wax walba lahayd
waa tahay waxaa jirta in hadda gobolada ama maamul goboleedyada dalka oo dhan laga sameeyey guddiyo culimo oo loo xilsaaray dhinaca gargaarka iyo ururinta mucaawanada iyo qaybintooda kaalin intee leeg ayaad si leedahay culimadu way ka qaadan karaan u gargaarka dadka soomaaliyed ee abaartani tabaalaysay
culimadu haddee waa horeyna waa uga qaateen waxaan xusuustaa waa marsii horeysay ma laba sano ahayd mise saddex sano waxaa ka dhacay bariga soomaaliya adigu puntland baa umaynaya inay ahayd baraf miyuu ahaa mise roob baraf wata waxba adigu ka dhacay watay xoolihii wada laysay haddii inkastoo ay gobol yar ahayd arrintii meeshay ka dhacday soomaalidii oo dhan baa usoo gurmatay weliba culimadu ugu horreysay oo culimadaa maamuleysay oo xamar baa lacag laga aruuriyey meel walbaa wax laga keenay gobol walba iyo degmo walba iyo wixii adigu xoola waa loo xoolo gooyey adigu markay dhamaataan maalin waxaan dhegaystay nin hadlaya oo leh ila insaanna waa noqon karay nin baan weydiiye oo yidhi maxaa uu shiikhu ula jeedaayo wuxuu igu yidhi wuxuu ka wadaa ilayn inagoo aan cid dibadda ah xitaa waxba weydiisan oo aan ninna baryin inaynu inagu waxayna xallisan karno oo dadkii oo dhan ay xoolo deeqsiiyeen oo arrintii oo dhan xalliyeen oo aan cid kale loo yeeran oo aan mass media iyo public relations iyo waxba xitaa samaysan marka waxaan umalaynayaa kaalin weyn bay ka qaadan karaan haddii aaminaadna meesha waa soo gelaysaa oo mushkiladu waxay noqonaysaa marka wax la keeno haddii dadkii isku mid ma ahan qaar baa xoogaa ku xadgudbi kara oo hunguri iska qaadi karaa laakiin culimadu waxaan umalaynayaa inay ka fiyoob yihiin arrintaas haddii loo dhiibana i think inay noqon karaan qolada ugu mudan in ay maamulaan waxaan u rajaynayaa haddii inay si ilaahay u sexdo shaqadaas
waa hagaag waxaa jirta in maalmihii aan soo dhaafinay ay dalka soomaaliya booqdeen madax kala gedisan oo ka tirsan caalamka ay kamid ahaayeen xogayaha guud ee qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka britain iyo guddoomiyaha midooda africa marka ma is leedahay kaalintoodii ilaa iyo hadda way kasoo baxeen beesha caalamku dhinaca ugargaaridda dadka soomaaliyeed ee tabaaleysan horte wax ay dawladda siiyeen oo lacaga iyo anigu ma aqaan laakiin kolley waa la hadhadlaa marmar dadka qaraabo iyo waa iga jiraan weli ma maqal wax loo keenayo ama raashin ama daawo ah walba anka anigu aan kuwaqabayaanan isku khaldin haddii dadka o dhan marka ma aqaan haddii hadday dawladda lacag siiyeen oo lacag u ballan qaadeen ma aqaan laakiin kolley anigu ma arag raashin iyo daawo iyo la qaybinayo ama la maamulayo o laleeyahay waa la keenay oo waatan haddee midda kalena adaa ii sheegaya hadda guddiyada culimada la qabtay maahae dadkii technicalka ahaa qaban lahaa technically shaqooyinka ma aqaan hadda in la qabto iyo in kale weliba ha ugu bateen kuwa caafimaadku dadka yaqaan maamulka oo raashin iyo imaanaya logisticskaas yaqaan ma ma maqal dad caynkaasa oo hadda la yiri waa la qabtay ama waa la aruurinayaa oo qolyihii horo shaqooyinka hayeena iska calaamatu su-aal waa dhici kartaa ma sidii bay u wadi doonaan mise waxbaa isbedeli doona laakiin ma maqal anugu culimada waa maqlay weliba xamar baan ku maqlay meelaha kale adaaba iga horo hadda ii sheegay anugu maba maba maqalba laakiin wax la geeyey weli ma arag haddii wax waa ballan qaadeen oo waa tuulaha lacag baan u raadinaynaa maybayna inayn lacagtii weli imaan laakiin sidii tii waagii oo anagu wax walba waa haysanay waagaas oo raashin nafaqale mid kasta dimaan antii oo kale inay dhici doonto de hadda la bilaabay ogow waxaa ina haystay waa ogeed electionna waa lagu jiray dawlad cusub iyo mid kale guureysa dimaaqan inay dhexda ka baxeen ba abaaruhu iyo dadki
waa hagaag qorshe ahaan sidaa ayay kula tahay in wax looga qaban karo abaartan adigoo adeegsanaya waayo aragnimadii aad ka dhexashay abaartii daba dheer kaas labaan u kala qaadi lahaa waa short term mid dhow hadda ah oo wakti dhow ah iyo mid wakti fog ah midda dhow haddi waad ujeedaa dadkii xoolihii waa dhamaadeen waxaa lasoo galay tuulooyinkii waxay u baahan yihiin raashin waxay u baahan yihiin daawo haddee sidii loo siin lahaa in laga fakero xero waa ka hadalay hadda inay leedahay dhib iyo dheefba haddii si habsamiya loo maamulo laakiin waa fikin kartaa mase aqaan dad hadda tuulooyin degdegan oo magaalooyinka soo galay ama magaalada in la yidhaahdo soo baxo waa laydin xeraynaya ma aqaan waxaa ka roonaan lahayd baan umalaynayaa xitaa xeryaha haddii la sameeyo united nations iyo n r k iyo n h t r k iyo waxay leeyihiin distribution centers meelo raashinka loogu qaybiyo oo qofku la tago meelo hadday caafimaad u baahdaan la geeyo in kuwaasoo kale laga sameeyo meelaha is leeyahay abaaruhu waa ugu badan yihiin dadka waa ilaa transportation waa jira hadda waa la geyn karaa waa soo qaadan karaan waa la soo celin karaa daawo hadday jiradaan waa imaan karaan ama waaba loo tegi karaa waa lageyn karaa khatarda iyo galka ay leeyahay inay u tagaan anugu horta waxaan oran lahaa bal taas haddii la fiiriyo inay suurtagal tahay in horta taas lagu bilaabo intii aan meel isugu soo aruurin oo xamar baan u malaynaya had u badan oo dad displaced badan ah ogaa miyaandhaweyda maqaalka aan qorayo waxaan ku yiri haddii dad la xereeyo de hadhow misana waxaa soo gelaysa dadkii xorihiina waa dhaafeen xaggee geynaysaa hadhowta waa inaad wax usii diyaarisaa oo aad kasii fakertaa oo laakiin hadda meelahay kala joogaan haddii wax loogu geeyo qaar baa xitaa loo oran karaa shaqaysta ummadii waa laydin siiyey wax qabqabsada oo daar wax ka dhis ama xagga wax ka raadinta roob laga helayo ama aada xoolahelaysid ama dadka ehelkaagii wax ku siinayo taas waa mid hadday dhacdo marka in xerooyin la abaabulayo inkastoo meelaha qaarka aan ka warqabo xerooyin waxaan u malaynaya waxa uga ficlaan lahayd optionkan kaleo hadda aan sheegayo oo ah meeshooda in wax lagu siiyo meel centera loo sameeyo lagu qaybiyo raashinka loo siiyo kaarar loo sameeyo daawo hadday u baahdaan meelay aadi karaan ama loo tagaba dhakhtarada iyo u tagaan ko taas waa midda hadda ah ko caafimaadka in kor loo qaado oo tallaal hadda caruurtii iyo waxaa adigu badanaa la yidhahdaa soomaaliya dhan boqol kiiba boqol waa la tallaalay laakin anigu mahuba ma adaan marka dadku baadiyeyba jiraan iyaaba gaari karaba in tallaalkaas la xoojiyo xitaa si aan cudurro kale iyo waxba u dilaacin maadaama nafaqadartada ay jidhay taasna waa midaas wacyigelin dadka xitaa in nadaafadda iyo ashiska aruuriska iyo waxaas oo dhanna dadku waa waa la dambeeyaa in la caawimo dadka xitaa inay gartaan nadaafadda faa'iidadeeda iyo hadday biyo helaan biyoyin haddi lasiiyaa ka horreynaysa waa run haddayna biyihii baa yaraanaya taasna dhibteeda yeelanaysaa ilan qofkii waxaa lagu qiyaasaa in labaatan litr oo biyaa ugu baahan yahay u malayn maya hadda in la gaarsiin karayo laakiin bal wixii la heli karo xitaa in biyo ahaan ay isku dhaq dhaqi nadaafadda iyo weelasha dhaqridooda iyo nadaafadaasna in laga dadaalo adigu inta dhow waktiga dhow intaasaan oran lahaa waa ku filan laakiin waxa ugu weyn oo in la qabto ah waa long term waktiga fog maxaa la qaban karaa haddii taas waa saan sheegnay oo waxaan qoladii horeba xitaa waa tii ay ka faa'iidaysan kari weynay oo waxaa ugu horeynaya horta laba arrimood bay noqonaysaa mid waa barnaamijka horumarinta reer miyiga aan sheegayay in maadaama ay yihiin dadka ay ku dhacayso iyaga ugu horeeyaan in barnaamij loo sameeyo xoolo dhaqatada oo biyaha la gaarsiiyo oo ceelo loo qodo oo biyaha la qaybsado waxaan u daynayaa arrimahaas dadka hydrologiga iyo biyaha yaqaano waxaan intaan ka ogahay laakiin biyaha baddaa ku sugaya in la xiro ceelal in laga qodo meelaha oomanaha ah cawska in la abuuro meel walba in laga abuuro degmooyinka iyo gobolada iyo centraalka soomaaliyaba in la abuuro hay-ad qaabilsan musiibooyinka emergency maxay ahayd federal fima oo kale oo markay wax dhacaan diyaar la-ah inay wax qabato in la sameeyo taan hadda ay sheegaya oo kale hay-ad saadaalisa xilligan roobkii ma da-ay xagee see biyihii u galeen biyo kayda ma haynaa ceelal ma wadan yihiin hay-ad waxaas oo dhan ka shaqaysa oo la socota oo xitaa marmar gaaro heer ay ay u yeertaan dadka dhaqaalaha yaqaan maxay keeni kartaa haddii hadda saas ay noqoto ama abaartu dhumaato ama xoolihii baaba-aan ama dadkii dhinto dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan maxayna gaaraya taas iyaduna waa midaasina waa jirtaa waxa ugu weyn oo kale haddii la rabo in xeryo la abuuraya iyada waa ka hadlay waa in loo maraa meeshii aan sheegayey oo ahayd in loo sameeyo meel lagu kala baaro oo reception ah ama bar caafimaad oo kale xeryaha iyo adugu intaasaa u badan waxa la qaban karo barnaamijkaas oo laakiin long term ah oo wakti qaadanaya laakiin in hadda la bilaabo waxaa kaloo aan ku dari lahaa oo tii hore aan ka ka ilaaway hadday dhacdo in xero la abaabulayo xitaa oo loo maro xitaa sidii u ficnayd oo saxsanayd waxaa soo baxaysa dadkan la xereeyey see laga yeelaya maxaa maxaa mustaqbalo xoolihii waa soo dhaafeen marmar xirfad male masaasaa lagu haynayaa weligood inay noqdaan sidii qaxooti oo kale waa in laga fekerayo loo sii laga sii fekerayo xaggee maxaanu qaban karaynaa waagayagii waagii dabadheer waa ogeydeen oo waxaa la geeyey beerihii hadda markaa dawladdu waa jirtay oo wax walba diyaar la ahayd waxaan kaloo ilaaway abaartaas dabadheer waxaa kaloo jiray oo hadda ay kaga duwan tahay waagaas waxaa la haystay soomaaliya waxay lahayd saaxiib dhab ah adigu haddaasna waxaa lahaa cold warkii dagaalka qaboogaa oo waxay ahayd soviet unionkii oo hiil iyo hooba la garab taagnaa waa kuwii keenay antonovkii diyaaradihii maalin walba soo qaadaya sagaashanka ilaa boqolka qof iyo guryahooda iyo xoolahooda xitaa qaaranayay dawladda hadda saaxiib saaxiib rasmiya male waxay leedahay saaxiibo badan oo mid walba uu dangaara soomaaliya ka leeyahay ay dhici karto danaha ay wataan inaan midna soomaaliya dan u ahayn marka taas waa arrimaha ugu weyn oo ay ku kala gedisnaayeen labada abaarood inkastoo ilaahay maxadiis hadda dadku uu xoogaa freedom dareemayo de kuwaas hadii dadka la fasaxana iyagaa iyagaa wax qabsan kara oo xorriyaddaasi waxay keentay inay ganacsigoodii xor u noqdaan marka barnaamijyadaas hadda in laga fakero waa waxaan u malaynayaa hadda waayo aragnimo aragnay dadkii dad badan baa dibadda aaday waxbaa la wada bartay aniguba hadda khibradda aan hadda yeeshay ma lahayn waagii xerada aan tegayay marka in laga faa'iidaysto oo lais aruursado oo forums la sameeyo oo maaha in qofku shaqo ka helayo ama shaqo noqonayo waa inuu bes xitaa haddii la abaabulo marmar shiraf iyo maxaa la qaban karaa iyo xitaa internetka aba jira hadda su-aalaad soo dira wixii maxay kula tahay iyo marka waa haddii la dadaalo waxaan qabaa anigu waa laga waa waa la dadaali karaa in laga ka looga la sahlo abaarta waxyeeladeeda mustaqbalka
waa hagaag haddaba inagoo soo gaadhinay gabagabadii barnaamijka waxaad halkan uga soo jeedin lahayd guud ahaanba shacabka soomaaliyeed gaar ahaan urba joogta oo sida aad sheegtay kaalin weyn kaga jirta sidii ay dadka soomaaliyeed ee abaarta dhibaatooyinka kasoo gaadheen ay u caawin lahaayeen
urba joogta horta dad badan baa soo baxay runtii waataan sheegaya haddana dadka dadka hayo ayagaa u badan iyagaa hayo dadki qof waxaan u malaynayaa aan lacag dilin ma jiro bil walba hadduusan dilin labadii biloodba ama saddexdii biloodba marka taas horta inay sii wadaan waa ku mahadsan yihiin dadka waxa hayo waa iyaga taas inay yarayn hadda oo wakti xun lagu jiro inay sii badiyaan waxaan kaloo ku darsan lahaa qurba joogtu dee dadka soomaalidu horta waa kala qaybsan tahay oo waa kala qoqoban tahay waa civil war iyo waxbaa lasoo maray marmar badana say isugu yimaadaan kulligood waa iska ad adag tahan umalaynaya gobol gobol iyo region region iyo waxbaa loo kala qaybsan yahay waxaan oran lahaa intaa intii laga baxo xitaa intii habba wax isla fahmaysa oo xirfadley ah professionalist oo waxaas laga hadlayo yaqaanba inay intay isxelaan is aruursadaan war maxaan ka qaban karaa iyagoo aan cidna wax kaga doonayn laakiin tala ahaan ah aniga saasay ila tahay halkaasa ha laga yeelo oo debate la furo oo xitaa marmar haddii la heli karo xitaa in la aado dhulkii oo lagu soo sameeyo xitaa research maxaa waxaan keenay maxaa lagaga bixi karaa haddii saa la sameeyo maxaa dhici kara adigu dadka dibadda dad badan oo aada wax u bartaa jooga waa la buuxaa haddii fasaxyada qof walba intuu isdhibo fasaxiisa yiraahdo haye aan aadna xagga waxoogaa dhibaato mar baan anigu isku dayo dhibaatadu waxay ka imaanaysaa haddii xaggiiyaad ugu tegeysaa yaa kaa akrisanaya hay-ad diyaar u ah oo inay dadkaas intay qaabisho u sahasho shaqadii oo wax la qabata ma ma arag marka taasaa xoogaa dhibaataa laakiin waxaan oran lahaa wixii ama weliba caafimaadka u badan wixii maamulka u badan oo dadka biyaha ku shaqa leh baa u badan kaasaa ugu daran veterinariga xoolaha dadka dhakhtarada xoolaha hadda waxaa nidigu lahaa xoolihii markii meel loo raray xoogaa cawsa lahayd markay roonaadeen cudur baa misna ku bilowday waa meel amar baa ka socda oo maaqaana ilaahay ha sahlan marka xitaa ma helaan baan u malaynayaa caafimaad dadkuba badnaa ma helo laakiin xooluhuna waaba kasii liitaan waana iyadii wixii nagu lagu noolaayo sida abaarta ay wax u yeelaynaysaa cudurkuna u yeelaynaya u dilaya u baabi'inaya marka gurubooyinkaas caafimaad ama xoolo ama dad ha ahaadee horta ayaga xil gooniyaa saaran weliba public healthka tallaalka dadka o dhan in la gaarsiiyo xitaa hadhow marka dadka o dhan ay tallaalan yihiin waxaa jirta tallaalka haddii boqol kiiba sagaashan la gaarsiiyo waxaa la yidhahda xitaa haddii dad buka ay yimaadaan waxaa aada u adkaanaysa sidii qofkaas bukay oo cudurka qabay uu ula kulmo qof aan la tallaalin marka waxba ka qaadi mayo marka waxaa lagu dadaalaa in heer sare la gaarsiiyo tallaalka ma aqaan inuu baadiyihii weli gaaray xoogaa fakrina waa iska jiraa meeshii dadkii xitaa shaqaalihii laftigoodii qaar baan maqsuud ahayn waxba dhibaatooyin badan baa dhici kara marka intaas laftigeedana laga gudbo oo dadka xitaa shaqaynaya at least ay cunno iyo uxelaan markaas kusoo noqon mayaan waxii loo dhiibay inay hoos ugu soo noqdaan ko dadka gudaha waxaan oran lahaa ganacsatada dee haddaba idinkaa wixii wadwada waa iyo culimaduba haddi dadaalkiina sii wada marka waxaan oran lahaa culimada iyo culimada ganacsatada malisha ku haya dadka wax dhacay iyo wax daawo aan la aqoon meelay ka timid iyo qof walbo iska furan kara in laftigeeda hade wax laga qabto oo aan waxay sii xumaynayaan wadciga hadda sii jiray sii baabiinaya isagoo awalba iska liitay
waa hagaag aad iyo aad ayaad mahadsan tahay mudane dalmar adaa mudan khaliil